فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhibaato intee leeg ayay la kulmaan ciidamada dowladda federaalka ee ku naafoobay dagaalada ma og tahay in dowladda federaalka ay dayacdo ciidamadeeda naafada ku noqday dagaalada iyo kuwa dhaawacyada daran qaba maxaa keenay in dowladda federaalka ay dayacdo ciidamadeeda dagaalka ku waxyeeloobay xilli dhaqaalo badan uu soo galo warbixin ku aadan qodobkaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah aqoon-yahan suuriya muddo ku soo noolaa oo aynu ka waraysannay isbeddelka maanta dhacay iyo qiimayntiisa muxuu waddanka suuriya u yahay dalloolan isbeddelka maamul ee ka dhacay suuriya maxaa xigi kara arrimahaas waxaad uga bagan doontaan waraysi aynu la yeelannay aqoon-yahan abu maxamed taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka oo tilmaamay fashilka ay dhex dabaalanaysa dowladda federaalka iyo arrimaha ay suuragal tahay inay la kulanto xukuumadda federaalka waqtiyada ina soo aadan dhuuxa waraysyada ayaad ku dhegaysan doontaan wasiir ku-xigeenka arrimaha warfaafinta dowladda federaalka oo shir jaraa'ida oo ku qabtay muqdisho ku tilmaamay in etoobiya ay hub ka soo dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu goor dhow idiin soo gudbin doonnaa insha allah balse markaan aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa alaba inoo soo jeediyey cabdiraxmaan beder zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhaada ayaa dhaawacyo ku noqday duqaymo saacadii la soo dhaafay ka dhacay qidaaca ghaza guri ku yaala xerada albureeji ee dhaca bartamaha qidaaca go'doonsina ghaza ayay ciidamada saynad yuhuudda ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku sheegay dad gaarayay ilaa iyo koow iyo toban ruux oo shacab ah badankooduna ay yihiin dumar iyo carruur halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan waxay sidoo kale ciidamada saynad yuhuudda afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay geysteen duqimo kala duwan oo ay ku shahiideen sagaashan iyo lix ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen laba boqol toban iyo afar ruux oo kale iyadoo sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ay xasuuqyo kale cayna ka geysteen meelo badan oo ka mid ah marinka ghaza sahaynad yuhuudda ayaa duuqaysay xarunta cilmi baarista sayniska ee dimashik wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradahooda dagaalka ay duqenaad u xoogan la bigsadeen xarunta cilmi baarista sayniska ee ku taala xaafadda almarkasi ee dalka dimashik wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in dab xoogan u isqabsaday dhismaha la duuqeeyey iyadoona qaraxyo waaweyn laga maqlay inta badan magaalada duqaymahan ayaana imaanaya ka gadaal markii ay magaalada dimashik gacanta ku dhigeen kooxa kacdun wadayaasha suuriya islamarkaana waadan ka galay marxalad cusub shacabka suuriya ayaana dabaaldegyo farxadeed ka dhigaya dalka dibaddiisa iyo gudihiisa intaba guud ahaan muslimiinta ayaana ku faraxsan dhicitaanka nidaamka bashaar al asad ee dhibaatada faraha badan ku hayay shacabka sunniga ah iyadoo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta ay sheegayaan in isha ay ku hayaan waxa ka soconaya suuriya goobaha laga raaca tareenada ee dalka ingiriiska ayaa korontada laga jaray maanta malaayiin ruux oo ku nool dalka u k ayaa looga digay inay ku jiraan goobaha xidhan iyadoona korontada laga jaray meelo badan oo ka mid ah goobaha laga raaca tareenada sababo ku aadan duufaana laga cabsi qabin halkaasi ku dhuftaan wakaalada wararka ee dalkaas ayaana waxay warinaysaa in degniinadan deg deg ah lagu dhawaaqay waa berigii hore maanta oo sabti ah sidoo kale wadamo badan oo ku yaala yurub ayaa iyakuna korontada laga jaray iyadoona laga cabsi qabo duufaano xoogan wakaalada wararka ee jarmalka ayaana waxay warinaysaa in ku dhowaad labiiyo toban kun ay maanta koronto laan yihiin dhanka kale waxaa hagadgalay dhowr iyo toban duulimaadoo maanta ku qornaa ugu dambayntii weeraro xog ku gallaayay ciidanka saynad yuudu ka geysteen deegaana ku yaala daanta galbeed iyo magaalada barakisra al qudus ee gumaysiga yuhuudda ku jirta maanta oo sabti ah ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaana ku yaala daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga saynad yuhuudda ciidamada yuhuudda waxay weerar ku qaadeen tuulada nebiyu saalix ee ku taala galbeedka magaalada ramadlah waxayna halkaas ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oy kula kaceen shacabka reedka halkaasi ku dhaqan waxyeelo kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac yara la soo warinaya tan iyo subaxii hore maanta ayaana waxaa sidoo kale toban ruux falastiiniyiinna lagu xidhay deegaana ka tirsan daanta galbeedda iyadoona goobo badan oo ku yaala magaalada barakeysa al qudus ayay mustawdiniintani ka kiciyeen dabaad u xoogan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa wasiir ku-xigeenka arrimaha warfaafinta dowladda federaalka cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku sheegay in etoobiya hub ay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo isagoona dhanka kala tilmaamay in maleeshiyada soomaali ah ay ku tababarayso gudaha dalkeeda kuwaas oo sida uu sheegay ay doonayso inay ku qabsato gobolka gado dowladda soomaaliya waxa ay si dhow la socotay dhaqdhaqaaqyada ka soo cusboonaaday xuduudaha uu dalkeennu la wadaago dalka etoobiya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedaa xadgudubyada dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda etoobiya ay ka wadda gudaha soomaaliya ee ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasiloonida soomaaliya tallaabooyinkaas oo sidoo kaleeto xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax bannaanida soomaaliya ayna wadda etoobiya tan iyo iskudaygeedii dhulballaarsiga ahaa horraantii sannadkan waxa ay dowladda etoobiya si isdabajooga u qaadaysay tallaabooyin ay ku wiiqayso amniga dalka soomaaliya sida in ay ku soo daabisho hub sharci darro ah iyo in ay gudaha dalka ku diyaari gudaha dalkeeda ku diyaariso maleeshiyaad soomaali ah oo iyada ka amar qaata kadibna ay u soo dirto gudaha soomaaliya si ay colaad uga huriyaan sida lala socdo etoobiya waxa ay hub sharci darro ah horey u soo gelisay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug sidoo kale waxa ay gudaha etoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay hirshabeelle mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay etoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda etobian airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo kuwaas oo waday hub sharci darro ah etoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo xubno la socday kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo shirqoolka ka dhanka ah ee ummadda soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato oo ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha etoobiya si ay waxyeello uga geystaan gobolka gado islamarkaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoosgeeyaan maamulkooda
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan waddanka suuriya ayaa waxa uu galay isbeddela dhanka maamulka ah iyadoona guud ahaan dalkaas ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoonwadayaasha oo muddooyinkii ugu dambeeyey si dardar ah ku qabsanayay magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalkaasi haddaba waraysi ku aadan arrimahaasi waxa aan la yeelannay aqoon-yahan abuu maxamed oo muddo ku soo noolaa waddankaasi waa tahay hadda waxaana la jooga stuudiyaha aqoon-yahanka abuu maxamed abuu maxamed soo dhowow waxaad muddo ku nooleed waddanka suuriya suuriya oo ka mid ah dhulka barakaysan ee sham wararka idaacadda ka baxayeyna waad la socotay dabcan shaashadahana waad ka daalacanaysay wixii ugu dambeeyey hadda dhacaay suuriya oo aad ku noolayd masaajiddii aad ku tukan jirtay sida masaajidkii umowiyiinta waxaad arkaysaa magaalooyin badan oo aad tegi jirtay sida xamaah iyo dimashaq iyo ka waran isbedelkan ka dhacay ee suuriya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولا لو ما سنت عبد الفتاح كل وهي إذاعة الفرقان إله سبحانه وتعالى بركايو عبد الفتاح ومشهد ياب له بعد عقوي دينيسا حقيقة أنا ما كان هذا سان أعبره ما أنت إن أركه رئاسة أرعي حافظ الأسد تالوجن كيسي afka ciidda loo gelinahayo iyo bashaaroo meel ku dambeeya aan la aqoonin xaqiiqatan waa arrin weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala ku tusinaysa qudradiisa iyo maalmaha si isku bedelahayaan watilkal ayaamu daawilha bayna annaas marka koonkan allah maamula waxaan filayaa inaan qofna maanta suuraysanayn in maalmo kooban ayaa asad iyo maarata usradiisii la weyn doonaa maantana kulleyba waxaa farxad dareemaya dadka maxaabiista iyo mucadabiinta ku xirna shaam iyo suuriya dadka koobaad oo maanta farxadda dareemaya oo qaarkoodba aysan suureysan sida muuqata inaysan noolaan doonin ama aysan maalmaha arki doonin waxaan arkaynay dad taqriiban soddon sano xirnaa iyo kuwa aaminsanba in xaafid weli nool yahay oo cunugan aabihiis bashaar oo mujrimkii weynaa ahaa oo maaragtay ninkan soo tarabeeyey qaar haddaba aan ogeynba in xaafid uu dhintay oo hadda ninkaasoo labadii kun maaragtay tegey ilaahay u halaagay maaragtay aaminsan inuu nool yahay marka cabdulfataax ma ahan waxaan wax la suurin kara ma ahan yacni shucuurka dadkaas maanta annagoo og dee qoyskan wiilkan iyo aabihiis iyo adeerkiis iyo nimankan calawiyiinta nusayriyada ah waxay ka geysteen shaam iyo maaragtay si u burburiyeen magaalooyinkeedii iyo maddeedii iyo dhaqankoodiiba si ma ahan wax macnaha soo koobi kara maahan nimankan aad sheegtay ee nusayriyada ah ee bashaar al asad kooxdiisa ah dadku waxay isugu jiraan kuwa maqlay iyo kuwa theory ahaan kutubta uga akhriyey waxa ay yihiin iyo usuushooda iyo mabaadi'dooda adigu indhahaaga ayaad ku aragtay calawiyiin iyo nusayriyo iyo marka la yidhaahdo qofkii aanan maqal werigiis ama aanan arag adigoo u sharaxaya macalimna waa tahay sideed u bari lahayd
walaale horta nimankan mabda ahaan waa shiico baatiniye ah weliba kuwooda qulaada ah oo aada u liita saa hadda sheegtayba caqiida ahaana waa loo akhriyayo kutub maqaalaadka way ka buuxaan oo mabda'ooda waa la yaqaanaa hadda laakiin kuwa hadda jooga dad hadda maanta diin ku dhaqmahaya oo ama diin ama wax maarata qiyam iyo wax ilaashanaya maahan dad aada u liita oo aqaliyo ah oo gumaystihii reer galbeedku ay dadkan dusha ka saareen aadna loo nicib yahay weeyaan ummaddu aad ilaahay boqdigooda maarata dadka qulubta u geliyey wax lagu xishana ma lahan ama lagu soo dhoweysto dhaqankooda maxaad ka xasuusataa markii aad halkaa joogtay waxaan ka xusuustaa waxaa ceebta markuu yidhaahdo kuu sheeka ku dhaho lacnatullaahi calaa khaalid bin waliid qul aamiin saxaabadii uu ahay haa marka qofkii waa qof cusub marka xaraj buu gelayaa markuu muslim buu ahaa sunni buu ahaa wuu soo galay lacnatullaahi calaa khaalid baa layidhi aamiinna dheh marka saxaabadii ayuu aflagaadeynaya haa oo maaragtay nacladaya marka waxaa weeye markaas waa dad aada u liita aamiin buu kuleeyahay qul aamiin qul aamiin dheh intuu asagu naclado buu kuleeyahay qul aamiin haddaad diiddo waa xujowday marka markaas waa lagu xiraya waxa kasaa dhici kara marka istihzaaga saxaabada in lagu jeesjeeso mucaawiye iyo waa waxaa weeye dhaqankooday ka mid tahay oo dadki laakiin way way og yihiin qofka inuu nusayri yahay oo diintiisu ay diintaas tahay laakiin hadda waxay ku maamulayaan magac xisbulbaxthi alcarabi alishtiraki wax la yidhahdo oo iyana diin la galo oo qawaaniin iyo nidaam lagu galale macnaha oo ilzaamin oo qof kastoo ardayaan lagu laazimay inuu barto macnaha oo maaragtay oo diin kale weeyaan cusub oo nin kiristana u sameeyey marka walaale xaqiiqatan cabdilfataax uu nimankaas waxaan ugu sifeeya ma aqaano waya marka laga hadlayo suuriya iyo dagaaladeeda sannawaadkii ugu dambeeyey sheeko dheer ayay u baahan tahay waa arrin wejiyo badan ah laakiin markaan ka eegno dhanka bashaar al asad maxaa keenay in yacni muddo dheer uu dadka muslimiinta ah uu dhibaateeyo inkastoo maanta isaga oo dulleysan waddankii uu ka baxay sideese ku yimid xukunka waddanka horta walaale waa taariikh dheer oo mad og tahay juduurteeda iyo meesha soo martay iyo maaragtay asalkeeda horta ninkan aabihiis ayaa waddanka maamulayay muddo fara badan ninka mujrimka oo dadka baabi'iyey buu ahaa baabihiisa awta baa lagu kacay gaar ahaan reexama waa tuu baabi'iyey markuu baaba'shay ee dadkii ku kacay ee magaalada u burburiyey dadkii intii kalena xabsi ayuu ku guray dadkii aqoon-yahanadii wadanka waa ka baxeen meelahaas carabahaas kale iska aadeen xijaaz iyo meelo kale iska aadeen dadki marka waxay ku soo hareen dad ninkaas isku haysto oo kooban oo maarata kala dagaalamay diintii dhaqankii xataa dugsiyo qur-aan ma lahan aslanba dugsi qur-aan oo la galo oo qur-aan laga barto nihaa'iyan kuma yaalo qur-aankii ilahay ummadda kala dagaalamay culmadii wadanka waa ka baxeen ninkii markasaa marka u haystay wadanka markii dambe ilaahay subxana watacaala asaga waa tuu halaagay wiilkan oo lasoo diyaariyey oo cilmo yar marka ahaa ayaa wadanka loo dhiibay dastuurkii waxaa dastuurkii way bedeleen da'dii bay ka bedeleen marka cunugan baa wadankii loo dhiibay isagoo marka inkastoo hadda uusan cunug ahayn marka marka marka waa yaraa marka waa yaraa siyaasaddii aabihiis ayuu ku socday oo markii hore dadka wuu khidaacay wuxuu yidhi fufur baan sameynayaa maxaabiis buu sii daayey aabihiis dadkii u xiray ahaa waxaan xusuustaa cabdilfataax ow nin oo maxaabiistaa ka mid ahaa baa noo sheekeeyey wiilkiisoo taqriiban adoo kale ah oo nin weyn ah ayaa odaga baa la baraya wiilka odagu ma yaqaan macnaha oo isagoo meelaha caloosha ku jira ayuu odagu yaa la xiray marka wiilkiisii oo jaamacad dhigan baa la barayaa wiilkan wiilkaagi weeyaan waxaa la baraya in soomaaliya ay dhacday oo soomaaliya maaragtay lagu kala tegay oo maarata dowladda ay dhacday in maaragtay adduunkii marka doonta lasoo saaray marka wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yidhi cidiyahan igu jira arkaysaan buu yidhi dhammaantood biinsaa la iga saara marka waa ciqaabta sunuufta macnaha xabsiyadii xaafid al asad marka ninkii markaa wuxuu sameeyey bashaar ahaa tafatux dadkiiba xoogaa maaragtay soo sii daayey wuuna la xiiday oo gabar reer xumaysan waa guursa dabcan malaha hor u qanfilaya oo iyadan ahayn carabiyad aan ahayn macnaha marka xoogaa dadka saasoo ku khidaacay kadibna nidaamkiisii hore ku laabtay aabihiisoo qamcigii iyo caburintii cid hadli kartay qofku waa dhici kartaa in marka maaragtay masaajidii la galo musqulaha derbiga in lagu qoro yalcan bashaar ama lagu caayo laakiin meel kale oo mimbar kale u furan aduu markaad joogtay marka waa xilligii xaafid miya suuriya xaafid markii hore waa waan joognay kadib xaafid waa dhintay kadibna kanna waa waa waa waa isaga qabsaday marka oo ilaa isna waa xilligu iska labadaba haa waan aad baan yani kulleyba aniga maanta inaan yani xaafid maalin ku dhimanahay galabtaas shucuur bay lahayd maanta galabtana shucuur kale ayay leedahay marka cajiib weye sunnatullahi fi khalqi waa cajiib marka walaal ninkan marka wadankii saasuu ku qabsaday nidaam haddee badankiisu ku dhisan qamci iyo dee sirdoon iyo mukhaabaraadba wadanku maamula ninkan waa nin dee foojiganoo dad aqaliya macnaha wey marka aad u foojigan yihiinoo qof kasta oo ay ka shakiyaan inuu waxun madax qaadi karo waa iqhtiyaalhayaan macnaha way dadka suuriya ku nool waa dad noocee ah waxaa muddo ku socday dagaallo ruushka ayaa dhinaca dagaal uga jiray wadanka oo weli saameyntii ku leh maraykankii yahuuddii wadamo fara badan oo hadda xataa maanta khabarka waxaa ku jira yahuuddu inay soo sikadeen oo ay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in naloo soo tallaabo dhinaca golonhydka oo kale ama jowlan buuraha marka dadka suuriya oo intaasoo sano runtii mushaakilaadkaas faraha badan ay qabsanayeen haddana runtii adkaystay waa dad noocee ah marka dadka suuriya waa shacabkaas ad aragtay oo reer shaam dad aada u wanaagsan weeye oo tacaamulkooda iyo wanaagooda hadda reeshama lagama sheekayn karo bilmunaasaba dhaqan waxay u leeyihiin inay aada soomaali u qadariyaan oo qofka reer suuriya duu ku arko inuu aada ku ixtiraamayo si khusuusi ah dad aada maaragtay u baariyaala weeye ilaa xataa zamankii mucaawiya arrinta caan bay ku ahaayeen dad waxay isugu jiraan dee duriyaddii dadkii hore saxaabada iyo dadkii carabta ahaa iyo dad qowmiyaad kale marka xaqiiqatan dad macnaha waxaa ku dhacay asmo imtixaan iyo musiibo ah intaas oo sano dad jinsi kale ah oo aan ku diin ahayn oo aan ku dhaqanahay maamuleen weeyaan dad aada u nugul oo dhibaato ay maaragtay daashatay weeyaan saasu ay tahay wadanka waad og tahay waa waddan barakaysan wey macdaalika lagama faa'iidaysan dhaqaalaha wadanka sidii la reeb ma ahan marka dadka in la faqri lagu abuuro khubuska la cuno dowladda maamusha marka qofkan khubuskii ku quracanayay rootigii rootigii dowladda maamulaysa dhaqaalaha dhan kasta baa laga dagaalama dad masaakiina oo dhibanayaala weeyaan saasoo ay tahay aqoontooda oo maasha allah kalo dhankan maadigana dad waxbarto isxilqaama weeyaan ilmahooda ku tashacaan ilmahooda tarbiyeysta weeyaan marka reer shaam khulaasadu waa dad aada u qiimo badan weeye garaan suuriyaanku dad fiicfiican weeye maasha allah dhaqankooda tacaamulkooda way dal ahaan haddaad u sharaxdo si kooban suuriya dadka aanan aqoon juqraafi ahaan amaba aanan tegin maxaad ku sifaan lahayd wadanka horta juqraafi ahaan annagu hadda waxaan u tukanaa xagga waqooyiga oo xaggaas kacbadan u tukanaa iyagoo dhahan kale bay usoo jeedaan oo koonfur ayaga usoo tukadaan dhanka annaga nagu soo aadan macnaha waa iska soo horjeednaa marka ayagu xagga u tukanayaan annagu xagga u tukanaynaa labada qoloba waxay hiigsanayaan kacbada kacbada kacbadaha ka dhexaysa haa marka dhulkaas cajiiba weeyo ardu zaytuun dhul barakaysan oo maaragtay qur-aanka ilaahi subxana watacaala ku ishaaray ardu maaragtay mubaarak inay yihiin dabiica ahaan dadku iska aqoon yahana waa taqaanaa oo dhulka qeyb buurley ah iyo qeyb maaragtay saxraawi ah isugu jirtaa waa dhul inta badan dee qawoobe macnaha qawoobe aada u qabow macnaha oo aada inta badan wadanku waa dee qabow weeyaan taariikh ahaanna de waa macqalka islaamka saxaabada khaalid bin waliid iyo abu cubeyda markay furteen ilaa maanta dhul islaam weeyaan macaalimta saxaabada iyo qubuurtoodana hadde waa xadis walaa xaraj culammada islaamka hadda maanta aad taqaanid oo hadda gaar hadda anagu kusoo akhrisano waa dhammaan war alimaamu nawaawi nawaaba ku dhashay darhad baa la qabsaday ibnu qayim waxaa weeye waa u dhow yahay waa azarci baa la dhahaa ibnu kasiir waa reer busra sheekh xusaan ibnu taymiya waa reer dimashqa weeyaan dhammaan ibnu casaakib salaaxudiin ayuubi kulluhum saxaabadii nebiga sal alay salam bilaal iyo abudardaa iyo yani lagama sheekayn karo dhankan ximis waxaa ku aasan khaalid bin waliid oo reer ximis isagu maaha xaggaas ku dhintay raximah radia allahu tacaala canhu waa ardu saxaab dhankan kale dee waa ardu lambiyaa ibraahim calayhi salaam waxaa la sheegaa meel ka mid ah dimashq oo la dhaho barza inuu mar deganaa baasaa kulub taarikda ku qoran waa ardul ambiya calayhim salaam qabriga yaxya hadda masaajidkaas ku muuqanaya jaamic mooga ah waxaa ku yaala ra'su yaxya man qabrigi waxay ku leeyihiin nebi yaxya markii madaxa laga soo jaray intaa lagu asay ku leeyihiin masaajidka asalka kaniisad buu ahaan jiray oo siminta la wareegay marka ardul ambiya weeyaan waya dhulkan marka shaam dhul loolan muxuu u yahay dhul siraac mar walba horta ardu shaam cabdilfataax waa mahdu diyaanaad risaalaad macnaha ambiyada ilaahay ibraahim iyo luut calayhi salaam iyo abnaa ibraahim calayhi yacquub iyo ish cafan isxaaq iyo yacquub kulluhum waa dhulkaas barakaysan ambiyada ay ku badnaayeen weeye ilaahay baa saa u dooray in macnaha dhulkan ilaa qiyaami saa xataa ciisa calayhi salaam iyo dajaal baa ku dagaalami doona muslimiinta iyo maaragtay yuhuudda ku dagaalami doona ilaa yuhuudi uu ka dhaho ilaa xarj ilaa dhagax uu dhaho muslimoo kaal kaalay dil yuhuudigan dil marka waa arrin xataa bacdu alculamaa waxay ku fasirayaanba xataa qiyaamaduba inay ka dhacayso ardu shaam shaam marka gaar ahaan suuriya maxaa laga filan karayaa hadda kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa la wareegay mararka qaar way dhici kartaa kacdoonka adigoo soo waday soo dadaalay mirihiisii in ma aragtay qolo kale ay kaa marorsato marar kale way dhici kartaa in koox kaloo kaa garab dagaalamaysay lagaa horkeenoo lagugu diro mar kale way dhici kartaa in xaajadu sidii loogu talagalay ay kuugu hagaagto maxaa laga fili karayaabay kula tahay suuriya cabdilfataax horta shaam waa afar wadan alurdun waa filistiin waa lubnaan waa suuriya lubnaan waad og tahay oo xaalkeeda waa qasan yahay filistiin waa dhulkaas dee jariixa ah urdun baa xoogaa degan suuriyana waa tan marta tawaasunka oo caalamka inta badan baad og tahay oo marba adduunka waa isbedelaa marka hadda mandiqadan awala mandiqa xasaasi ahayd haddana way sii kacdoonkii oo isheeg barnaamijkii isheeg ghaza kadib ba horta isbedelaan imaadeen marka suuriya horta allah u aclam meeshay ku dambeyn doonto hadda unguusha koobaad bashaar waa waa tegey oo caawa dee dadka maxaabiista ahaa iyo usrada dadkii intaa maxaabiista ahaa iyo maaragtay dadkii cadaabnaa horta caawa ciidoodii weeyaan iyo qof kastoo muslima oo maalkaas dhinacan la tacadufahayay marka walaal horta ma naqaano say noqon doon waa intaad sheegto yani waa meeshan waa la isxadaaye juhuuddana waa la xadaa waan maaragtay waan isku guuraa waana arrin aada u xasaasi ahoo inaana ka hor dhicin baa fiican aan qiimeyno hadda guusha koobaad horta bashaar waa ku daayey oo waa ciidamka rajiimkaas waa tegey saan filan insha allahu tacaala kadib arrimahan filistiin iyo lubnaan iyo kadib way isku xiran yihiin laakiin hadda middan mid khatara weyd waxa wax la filayey wax dhac labayo toban maalmood baa bashaar lagu weynahayaa oo meel ku sheeg ay dhacaysaa niyo waa arrin yaab leh ilaahay mara isaga xataa qaabkuu u baxay markaad fiirisid ma ahayn nin filayey in uu ka baxo dimashaq markii oo hore oo xalab hadduu dhihi lahaa waa bas wey anu waa baxaya waxba ahaan lahayd kugu dagaalamay oo maaragtay dhoolatus buu sameeyey oo laakiin si xun buu u jabay oo dhan dhan oo hadda intaa waddan haysto oo la isku haysto hadda meel ayna xagee joogaa qara ilahi waa dhuumanahaya qara ilahi mar marka nin ninka ilahi baa duleeyey Ee, marka een, waxaan u- ilahi ka baryaynaa inuusan dadkaas hoojinin gebagabadii marka caalamiyan marka loo eego eh, adduunka isbedello ayaa dhacaya halkee buu caalamka u socdaa Een, ilaahay subxaanahu watacaala horta ayaa adduunka maamula isagana koonka iska leh cabdilfataax waa saashay sababta adduunka dhan baa qasan oo maalin meel buu aadayaa Een, haddana waxaan u malayshow qaarad aan wax ka jirin adduunka maanta ma jirto inta badan oo wuxunba adduunka isbedelaa socda haddii anugu kolleyba een, waxay ila tahay arrimahan hadda se u socdaan horta xagga muslimiinta aynamaa kaanuu filcaalam waxaa jira baraarug een, isbedelo weyne way jiraan caalamka laftiisa quwadihiiba u eesh- waaweynaa baa hadda is- aragtuna isku dhacsan kulleyba een, toban sano ka hor si adduunka horta maanta maahan waxaad og tahay een, isbedeladan hadda maraykanka iyo ka ka dhacay oo xagga maaragtay maamulka ah oo lagu daray dagaaladan ruushka iyo een, kuwan hadda ba- waxyaalahan bariga dhex ka socda markii la isku daro horta ni wax badan baa qarsoon laakiin waxaa shaki la'aana maalmaha iyo sanadaha soo socda inay wax un xambaarsan yihiin waxaa marka ka qaadanaysaa adduunka adiga waxaa samaynaysaa marka go-aanka qofkii go-aan qaata oo isku tashada waxaa inuu macnaha meel buu gaaraya adduunkan wuxuu isku bedelaa maalmo mathalan tusaale ahaan hadda een, haddii aad adiga hadda isku tashatoo kale mathalan soomaaliya joogta hadaad go-aan ku qaat inaad wax noqoto ha fiirin adduunkan waxba lama qaban kara adduunkan maalmo hal, hal maalin shan iyo toban beri wuu isku bedeli karaa mogta marka een, adduunkana waxa weeye qofkii cazimiya go-aan leh ayaa kolleyba maaragta go-aan saxa qaadan kara Een, marka haddaan soo khulaaseeyo cabdulfataaxu adduunkan wuxuu u socdaa midii ilaahay ugu talagalay laakiin hadda sida muuqata in isbedelo dhan kasta imaan doonaan oo khariido hadda khariidooyin hadda jira isbedeli doonaan kuwa siyaasiya iyo kuwa ijtimaaciba bay u badan tahay weliba sanaha dhow soo socda هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaan guuleed ayaa waxa uu ka hadlay fashilka ay dhex dabaalanayso dowladda federaalka iyo suurtagalnimada ah waxyaabaha ay la kulmi karto xukuumadda federaalka wakhtiyada ina soo aadan wuxuu soo hadal qaaday dagaaladii uu ku fashilmay xasan sheikh madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu tilmaamay in dagaalkaasi uu u joogsaday arrimo ay ka mid yihiin dhaqaale la'aan iyo ciidan dagaalamo oo la waayey wuxuu kaloo carabka ku dhuftay suurtagalnimada in soomaaliya ay ka dhacaan wixii ka dhacay afghanistan iyo suuriya waxaad ogtihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud bilowgiisii iyo sanadkii sanadkii koobaad dhammaadkiisii waxa uu in badan ku soo celcelinayay ciidamada admisan ee soomaaliya isaga baxayaan bisha disembar dhammaadka nofembar ilaa bisha disembar labaatan iyo shan oo inooga dhiman taha hadda wax lamida een, ka yar laba asbuuca nooga dhiman waxaad ogtihiin inaysan jirin ciidan baxaya sababtoo ah ciidamada admis meelay ka baxeen ciidanka kenya meelay ka dhow ay ku baxeen ciidamada uganda isku dheel meel kasoo baxeen laakiin ciidanka admis hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamed wuxuu ahay ciidan admis ah, oo sii joogi doona soomaaliya ma jiro dhammaadka labada kun labaatan afarta dhammaadka labada kun iyo labaatan afarta waan joognaa ciidanka admis oo magac laga bedelo osam la yidhaahdo hadda waa joogaa waxaanu maanta joognaa dhammaadkii sanadka labada kun labaatan afarta waxaanu ognahay inaan ciidan lagu soo bedelo uusan jirin waxaan ognahay ciidanka etoobiya oo dowladda soomaaliya ku adkaysatay inay ka baxaan meelo badan inaysan ka bixin waxaad arkayseen wasiirka gaashaandhigga oo dhowr beri ka hor lahay ciidanka admis am- ciidanka etoobiya hadday ka bixi waayaan soomaaliya waxaanu aqoonsanaynaa ciidamo gumaystayaala occupiers ciidan xoog ku jooga soomaaliya laakiin een, jawaabtaa waxay tahay ciidamada etoobiya een, most likely ma bixi doonaan waa isla fahamsannaha ciidanka kenya meelay ka baxeen dowladda soomaaliya darteed ugama baxeen meelo khatar weyn uga soo fool leedahay oo ay amnigeed ilaali waayeen ayay ayay ka baxeen waxyaabaa laysku haystana waxaa ka mid a dhaqaalaha haddaba soomaaliya cid maanta dhaqaale ku bixinaysa oo ciidamadan dib dhaqaale u siinaysa waa lala'ya waad ogtihiin ma jiraan waxaad kaloo ogtihiin in wadamadii dhaqaalaha ku bixi jira soomaaliya reer galbeedka iyo maraykanka eh, yurubiyaanka iyo maraykanka in culays aada u weyn u haysto madaxweyne donald trump ayaa la doortay bil ka bacda ayuu xukunka la wareegi doona waxaadna ogtihiin donald trump markuu xukunka ka tegayay inuu ciidamadiisa soomaaliya ka ka laalaabtay oo ka waday ciidamada maraykanku inay soomaaliya isaga tegayaan oy ka ruuqaansan doonaan dabcan laga yaabo ciidanka hadda soomaaliya jooga oo balidoogli maas in boorsooyin ku xirxiran yihiin soomaaliya maxay ku tashanaysaa marka Eh, ma- ciidanka admis waa la waayey deadloonkoodii waa dhacaya dabcan madaxweyne wuxuu isku dayey in eh, ciidamadaas waqti loogu daro Eh, mar baa loogu daray haddana mar kale in loogu daro ciidankaana ma u malaynayo haddaysan dhaqaalo een, eh, ku filan la helin inay si mutadawacnimada ku joogayaan wadamada ay ka yimideen oo burundi iyo sierra leone iyo eh, uganda iyo jabuuti een, eh, iyo kenya iyo ethiopia oo iyadan malaynaya aysan ku jirin een, eh, m- ma- kuma fila inay dhahaan annaga istibarayno soomaaliya amnigeeda ilaalinayno gacanteena jeebkeena lacagta kala baxayno ma dhacayso Een, ballantii marka xasan sheikh oo ummadda soomaaliyeed la galay waa burtay macnaheeduna waxay tahay wuxuusan hubin iyo wuxuusan hankeeda lahayn wuxuusan waxba ka fahamsanayn oo ballan qaaday number one waa isla xaqiijinayna hoostaan ka xariiqayna madaxweyne adiguna xariiq hoosta ka xariiqo ta labaad waxa weeyaan dagaalkii al-shabaab dagaalkii al-shabaab madaxweyne xasan sheikh waxaa la rajeynayey een, eh, ugu yaraan galmudug in laga soo adkaado oo shabaabka galmudug dhinac la iska soo mariyay ma aysan dhicin in shabaabkii galmudug laga soo adkaado ilaa maanta ma aysan dhicin bal waaba xoogaysteen waxa marka muuqdaa waxay yihiin dagaalkii al-shabaab hakad dhaba ayuu galay laba arrimoodna wuu u galay arrinta koowaad waxa weeyaan dhaqaale ma jiraan arrinta labaadna waxa weeyaan ciidan maanta u diyaarsan inuu dagaalkii shabaab galaaho ma jiro ma garanaysaa haddii marka donald trump oo ciidankii maraykanka kala baxo haddii wadamadii kale ee dhaqaalaha xasan ku saacidayay ay arkaan xasan kistii yar ee la siiyey shabaab inuu kula dagaalamo loogu talagalay inuu siyaasad u isticmaalay iyo inuu qalqalgeliyo waxyaabihii lagu hesheeyey maamul goboleedyada iyo ciidankii admis oo mandatekoodii dhacay oo laga yaaba meelaha qaarkood inay iska joogaan laakiin hadda aan wax badan kula qaban doonin xataa kuwii wada haray laga yaaba dowladda uganda iyo etoobiya kenya oo dabcan danaheeda ilaashanaysa oo soomaaliya qayba ka joogi doonta iyadoo danaheeda ilaashanaysa iyo uganda oo soomaaliya isku dayaysa bal inay wax la xeeriso burundi iyo sierra leone oo ayagana aan isleeyahay wax unbaa ka joogjoogi doona ciidamadaas weerar kulama geli doona waqtigeena isku fillaata aheeda la joogaa waxaad ogtihiin saadaasheeda aniga waxaa ka mid ahaa jirta inay aada suurtagal u tahay inay soomaaliya gacanta afghanistan ku dhacdo si wadadii afghanistan inay marto kaabuul iyo muqdisho inay shishabahaan in laga yaabo in al-shabaab ay xoog iyo awood ku soo soomaaliya soo saaraan maanta waxaad ogtihiin al-shabaab aaday ugu dhow yihiin magaalada muqdisho dhinacan balcad markaad fiiriso aaday ugu dhow yihiin ciidanka laga doonaa meelo fafogna maba jiraan ma ogaano cidda taageeri doonta al-shabaab laakiin ma baciidsanayo al-shabaab oo enerji iyo awood cusub leh inay weerar cusub soo qaadaan hankii iyo hamigii qabiilada soomaaliya shalay ay madaxweyne xasan sheekh ku taageerayeenna meesha wuu ka baxa dhallinyaradii iyo dhaqaalihii iyo qalbigii dadka soomaaliyeedna waad aragtay meeshay marayaan maxaa laga filaysan karaa marka dowladda iyo dowladda maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga malaysan karaa aniga fahamkayga al-shabaab oo dhul cusub qabsada haddaysan qatar gelin dowladnimada soomaaliya ciidamada jubbaland la geeyey oo federaalka oo haddaan lasoo badbaadin naftooda iyo waxay meesha la tageen waaya xasan sheikh oo siyaasadda international community-ga iyo wadamada soomaaliya taageera iyo ummadda soomaaliya hortoodaba yani ku fashilma een, garan waaya meesha waxa u socdaan iyo waxa ka dambeeya waxa uu maanta qabanayo waqti kuuma harin waa kuu digayaa xasan sheikhow فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا wahagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan dowladda federaalka ah ayaa waxa ay dayacdaa inta badan ciidamadeeda ku naafoobay dagaalada kuwaas oo marar kala duwan ka soo muuqday warbaahinta iyagoo ka cabanaya inay dayacday dowladda federaalka kadib markii qaar ka mid xubnahooda ay ku waayeen dagaalada ay ku difaacayeen dowladda federaalka haddaba warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder شب يا مجاهد لظى الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها عدنا الذي dalkeena soomaaliya waxaa ka jira laba aboodood oo ku luulamaya talada dalka wuxuu dalka galay dagaalla aan kala joogsi lahayn muddo ku dhow rubuc qarni maamuladiis xigxiga ee soo maray dalka ayaa xusuulduub adag ugu jira sidii looga guulaysan lahaa awoodda jihaadiga ee talada dalka kula loolamaya القتال الجد جاول المجوس siraacan uu qaatay wakhti dheer ayay labada dhinac ku bixiyeen awood nafeed iyo mid maadiyiintaba dowladda federaalka oo garab iyo gaashaan ka heleysa ciidamada shisheeye ayaa furmaha dagaalka kusoo daabushay maleeshiyada shaamudah kuwaasoo tababara kusoo qaaday dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba askartan ayaa furmaha dagaalka kula kulmay dhiigbax joogta ah oo kala dhantaalaya awooddoodii ciidan dowladdaanu saamiyaan sanadkii qarash garaysa wax ka badan hal bilyan oo dollar taasoo igu deeqaan dowladaha reer galbeedka ayaa haddana wax taakulaa ku bixin askarta markay kusoo dhaawacmaan furimaha dagaalka waxaana askartan lagu shaqaystaa oo keliya intay caafimaad qabaan balse markay dhaawacmaan ama ay dhintaan waxaa looga tagaa isbitaalka halka qaarnay darxumo iyo silac kula nool yihiin dalka dibaddiisa ciidamada dowladda federaalk oo kale ah ururo iyo guutooyin kala nooc ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay furimaha dagaalka kala kulmay fashil iyo wejigabax askartaanu intooda badan dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarada mujaahidiinta ayaa dowladdii ay ka tirsanaayeen ka waayay daryeel caafimaad oo lagu daweeyey ciidankii kusoo dhaawacmay furimaha dagaalka dayacan iyo darxumadan ayaa askarta dowladda u noqotay mid ay la nool yihiin inta noloshooda ka dhiman dhinaca kana waxaa sanad waliba dowladda federaalka saamiyaan askarta loo siiyaa lacag malaayiin dollar ah balse hantidaas ma soo dhaafto jeebka dullaaliyiinta waaweyn ee ka tirsan dowladda arrintan waxaa ka markhaati kacaya askar ka tirsanaan jirtay ciidamada dowladda federaalk oo kusoo dhaawacmay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ay dowladda ku wareejisay yeheladooda si ay u daawaystaan waa kuwan qaar ka mid a askartoo warbaahinta la hadlay iyagoona sharaxaya dhibaatooyinkay la nool yihiin magacaygu waa cabdirasaaq maxamed siyaad waxaan ahay askari booliis ah oo ku dhaawacmay gobolka banaadir kana tirsanaa saldhigga howlwadaag waxaan ahay nin dhibaataysan oo boqolkiiba boqol dhibaataysan xaaladeyda waxaan ku suganahay boqolkiiba soddon ayaa la dhihi karaa waxaan joogaa dalka turkiga caafimaad ayaan usoo aaday caafimaadka aan usoo aadayne hay-ad iyo waxbaa ka helaysaan islahay maadaama ay dowladdii caawin weysay fiisi garab igu siin weysay fiisihii qarashkaygan kusoo gatay waxaan imiday dalka turkiga ilaa hadda wax dowlad oo iisoo jawaabay kama haayo lugaheyga maalin maalinta ka dambeysa way soo isdarayaan waddanku waa qabow lugihii way isii qalalayaan anaa waxaan huri mustaqbalkayga rajaanka leeyahay lugaheyga rajaanka leeyahay kaadi ma dareemayo saxaaro ma dareemayo wax iga qaadayo ma haysto dad ma haysto waxayhayda garab isiiyo oo qofkii garab isiin lahay xitaa fiisihiisii waa safaaradda ee iga soo reebtay marka keligii baan ahay
waxaan ku dhaawamay furmaha hore ee jiidda hore ee jubbaland ka joogto yaan ku dhaawamay dhaawac ka bacdi faamilka ay soo qaada xamri keenay dhowr xabadood baa igu dhacay xabadihii simaha ay fadhiyaan oo igamayna bixin birana waa la isii geliyo oo waxay yidhahdeen isbaaladan xamar waxay yidhahdeen waxba kaama qaban karo marka sidaa daraaddeed codsiyo aan gudbistay dhowr jeer oon idhi madaxaada bel inay ku ogaalaan waxaa dhacday boqolkii dollar in laga goostay waajibaadkii aan lahaa ciidannimo anoo gudanayaan dhaawamay sariirtaasaan saaranahay waxaan malaynayaa saddexdii sano afar bilood baa iga dhiman afar bilood baa iga dhiman saddexdii sano intaas waan toddoba bilood aan sariir saarnaamaha inta kale waan hadlayay uun waxaan lahaa uun madaxaada bel inay ku ogaato uun geed eri geed gaabanba waan fuulay marka waxaa dhacday inii la goostay boqolkii dollar
ciidana ahay waagi hore waxaan ka tirsanay guuta koowaad talisaniya maamuli jiray ururkeeda afaraad oo ibraahim yarow hadda waxaan ka tirsanahay xero fiyaamo oo dadka naafada iyo dadka dhaawaca ku walgebka laiskugu keenay meeshaasna waxay noqotay meel nagula ilaabo waa nagula warqabin wallaahi waa dhaawacmay firiraa duudka iga galay qarax dhaco ahay markau iga galay wixii ka dambeeyeyna waxaan arkay aanuu istaagi karin isbitaala lay keenay isbitaalka marka lay keenay lugahayga way nuxso waayeen isbitaalkana wuxuu dhahay ninkan dar gudiis waxma looga qaban kara dibadda ha loo qaado lugahay nuxso la-aan maahan ee xitaa meesha wax iga dhaceen wixii ka hooseeyo dareemiyaha ka tegey saxare kaadii midna waa dareemi waaye gadooma awoodi waaye jiifa awoodi waaye inaa gadoomo inaa fadhiisto wax dhan waa awoodi waaye fadhigan ma awoodin wiilka hore tartiibka ku helay gadookan gadookan tartiib kukiisaa ku helay maan cid waxay qabato iga saacdaawa yarata ma jirto inaa helo fadhi iyo inaa helo gadoon hadda weli socodka iga maqan firarkiina waa ugu jiraa cid iga bixisa ma jirto ani qarankiina way dayacay dadkaygana way dayaceen
anigoo magacaygu yahay cabdiweli cali siciid oo ka tirsan ciidamada b m b f ee badda puntland waxaan ku dhaawacmay deegaanka la yidhaahdo balli khadar labada kun iyo labaatankii bishii saddexaad waxaa igu dhacday arrin aad u layaab badan anoo ah nin askariya ilaa shan iyo toban sano ahaa nin askariya furimaha hore kasoo dagaalami jiray waxaa igu dhacay waxaan waayey xaquuqdaydii dhammaan hadday caafimaad tahay hadday tahay waxa weeye mushaaraad hadday tahay gunooyin dhammaan waa la iga jaray markaan dhaawacmay waxaa la iigu abaalguday in lay dhaho markaan dhaawacmay reerkiinu ha ku daaweysteen waa la isoo qaaday waxaa la dhigay isbitaalka weyn oo puntland waa boosaaso waa la iga dhaqaaqay
inta badan waxaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku biira carruurta aan aysan waalid ka caqabtira tarbiyada islaamiga ah waxay sidoo kale dowladda federaalka ka qorataa ciidamada meelaha ay ku nool yihiin qosaska danyarta ah sida kaamamka barakacayaasha iyo meelaha la midka ah kuwaasoo looga faa'iidaystay dhibaatooyin kaysta kadibna waxaa lagu biiriyaa askarta balse markuu dhaawac soo gaaro waxaa looga dhaqaaqaa goobtii ay ku dhaawacmeen codadkeedin ku soo maqan waa qaar ka mid ah ehelada askar ka tirsanaa booliis militariyo
ariikey ilaahay amarsheey dowladda haay walaha deeri dowlad hagee walhaka deeri isbitaala shamberi haka jari ilaahay maqaadiridiis ana oo baydhawo ku kooyi ilaahay maqaadiridiis wal an haaysad an lahayn ya banaankon lahay inkutuuri islaan abowaliiku dul saaranna wal an hadda dhariirsatanka awooda malee madiifiyaa way weel fadaay haddii ilaahay maqaadiridiis bannaanka lahay inkutuuri dowladda federaalka ilaahay maqaadiridiis taaqireenga ka fade intii itaaqiroymad hadda unugi haddii wal hadeeri markii faydhahay fiyaaway way fadaay haddana bannaanka lahay inkutuuri wal an haysado an awoodona marleh
shan maalmoodoo ku jirin maalintii lix ay tahayna waxayna dhahan wiilkiina hees warqad cad intaynoo soo qoraynayn dhahan wata ana waxaan dhahay guri ma haysano ani guri dadaa ka shaqaynaya qadaamka ah hooyadiisna ma joogdo anaa hadda familka inta kajoog inaa guri u karayna ma awoodi adha anaab ilmaheega xaaladooda ilaahay ogaa dhahay oo intaa aruuri baydhawo aan geey shaqa meeshaan ugu soo noqday adhay waxbay haysinin wiilka hooyadiis waa tan garabkee fadhis waa walaasha igu weyn ilma habreedaa nahay waxay kala ogdahay male qof masaakin oo ilma aqoon korsinaysa iska beerale oo iska tabaryar waxay haysato awoodda ma lahan shalay markaa dhahay wiilka dhahitaankiis beri waayo maxaa haysaa markaa dhahay waa iska oysi meeshaan ooyin la fadhiistay igu tiri waxaan fara ku haaya ma lahan
ilaahay ha ka cabsato dawladda dadka masaakiinta ninka hadduu oo fiyow yahay waa la rabaa hadduu oo wax soo gaaro cid danaynaysa ma lahan taas waa suurtagal ma ahan
sidoo kale nin korjooga waa askari ku dhaawacmay rasaasta mujaahidiinta ayaa sheegay inay dowladda federaalka mushaarkii ka jaratay nin baralaatiya oo sariir saaran wuxuuna sheegay inuusan isku wadi karin inuu askarigan u soo shaqeeyo iyo inuu la tacaala xanuunkiisa
ninkan bashiir maxamed nuur ayaa la yidhahdaa oo ku magac dheer bashiir ololaa wuxuu ka mid tirsan yahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan qaybta koob iyo labaatanaad galabta waxaana soo fariisiyey ninkan mushaarkii ayaa ka maqan laba bilood mushaarka uma soo dhicin
شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبوس
haddaba waxaa isweydiin leh waa maxay sababta ee dowladda federaalka markii ay askartani dhaawacmaan ay bannaan cidlaa uga dhaqaaqdo mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey baaqi soo dhiibidda u diray dhallinyarada ku jira safka dowladda federaalka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage ayaa kelmad u jeedinaya si gaara farin ugu diray askarta dowladda federaalka qolada ridada la hadli maayo horta xasan murtadiisa xasan gurgurtay la hadli maayo laakiin waxaan la hadlayaa nimanka dhallinyarada ee ciidanka sheeganaya ee lagu shaqaysanayo ee maliibayaasha lagu liibaana haddii gaalaha laga soo qaato xasan gurgurtiya afarta la joogtaa jaabka gashata iyagaa guryaha ku dhista wax kale intuu soo dhaafay iyo xataa ki sii yartaada manaasiibta riddada ee waxa weeye xogayankay wax ka qaar laga sii sii jiray ilmihiisiyo naagihiisiyo seediyaashiisa ku safay yacni cid kale uu wax ogol yahay ma jirto maxaad ugu dhimanaysaan marka nolol ma haysataan dhaqaalo ma haysataan saldano ma haysataan diin waa ka tagteen oo cadaab ilaahay subxaana wa tacaala aadaysaan maxaad ku dhimanaysaan waxaan leenahay war haddaad caqli leedihiin innagu inaad dhimataanoo idin dilnoo gacanteena ku baaba'daan waxaannu ka jecelnaha inaad tooba keentaan ilahay u soo noqotaan hooyooyin aabbayaal muslimha idin dhalay kitaab sharaac islaabaa la idinku dhalay wardiinka la idinku dhalay intaad ku ka ridowdaan idinkoo gaalaha dhimin oo gaala daba jooga soomaali waa taqaan dhammaanteed ninkii gaal raaca oo gaal la safta inuu gaal kala yahay soomaaliya xataa kuwa reer baadiyaha waa yaqaanaa boqol iyo konton doolar ama laba boqoloo doolaroo lagu siiyo naftaadu ma dhamma naftaadu raqiisana iyadu doqonnimadooda nafteedu raqiisana
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku idil yahay intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سار